بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الأول وضل مرينا أسأل كيكوات وحكو سابسنيا هي إخلاص الدين دين كسافية لديسي lilaahi ilaahay loo saafi yeelo tacaalaa sareeye waxdahu haal uu yahay allaah keligiisa laa shariika mid wax la wadaago haal uusan u sugnaanin lahu alleh iyo wa bayaanu didihi ikhlaaskaasi midka ka soo horjeedo caddayntiis waa alladii didkaasu huwa asagaba ashirku shariigyeelad ah bilaahi alla loo shariig yeelo iyo wa kownu akthari alqur'aani qur'aanka badankiisii ahaanshidiisii fii bayaani haadaa kan bayaanintiisii caddayntiisii dhexdiis ahaaday kaasoo alasli asalka ah min wujuuhin wujuuh iyo dhinacyaalo lagu caddeeyo wujuuhdaasoo shantaa kala duwan bikalaamin kalaam lagu caddeeyo kalaamkaasoo yafhamu fahmayaan fahmaayo hu kalaamka abladu lcaamati caamada mid ugu damiinsan uma kadib lamaa saara markii uu ahaaday calaa akthari lummati ummadan badankeedii korkeed maa saara wixii ahaaday awhara waa soo muujiyey lahum ummadii ashaydaanu shaydaan shaydaankii al-ikhlaasa ikhlaaskii wuxuu ugu soo muujiyey fii suurati tanaqusi saalixiina dadkii saalixiinta ahaa nuqsaamintoodii sawirkood iyo wa taqsiiri gaboodfal fii xuquuqihim lagu gaboodfalo ama laga gaabiyo xuquuqdoodii dhexdood ama dhexdeed wa adhara wuxuu u soo muujiyey shaydaankii lahum lilummati ummadda ashirka shirk shariigyeelid oo bilaahi bilaahi ilaahay loo shariig yeelo fii suurati maxabati saalixiina saalixiinta in la jeclaado suuradeedii dhexdeeda ugu soo muujiyey iyo wa atbaacihim saalixiintu dadkii raaceen ee jeceylkoodii suuradeeda ee ugu soo muujiyey waxaan kusoo jirnay fas asalkii koowaad oo ku saabsanaa ikhlaasu ddiin wadiduhu diinka iyo ilaahay in loo saafi yeelo iyo didkiisii oo shirkiga ah wa huwa aslu lasiil ama aslulusuul waay kaasina usuusha oo dhan midkahee uga asalsan waaye lixdan asal kan ayaa uga asalsan wa huwa aslu lusuul waay asalka koowaad waa aslulusuul maxaa laga wadaa usuusha lixda ah kan uga asalsan oo ugu sareeyo waayo sidaa daraaddeed isaga ku bilaabay musanifka asalkaas ayaan ku dhex jirnay oo gudihiisa ku jirnay oo sharxiisii uma kadib markii soo sheegay musanifka ikhlaas wuxuu yahay iyo ikhlaaska didkiisii iyo qur-aanka badankiisii asalkaasi inuu addeeyay oo ka hadlay kalaam oo fahmayaan abladu caamati nnaas abladu caamati caamada kan ugu damiinsan markii soo sheegay ee wuxuu rabaa inuu meeshaan iku sheego hee shayaadiinta ummadda si ugu lumiisay ikhlaaskii ilaahay diinkiisii loo saafiyeelo sidii ugu lumiisay oo ugu leexisay ayuu ku sheegayaa usuushaasi saas ah qur-aanka saas looga caddeeyey oo ilaahay u caddeeyey oo nebigiisii u caddeeyey lee in ummadii ka leexdeen leexishadaasiina sabab u noqday shaydaan intaasuu ku sheegayaa uma lamaa saara calaa akthari lummati maa saara jumladaasi musanifku wuxuu ku ishaarayaa ummaddan inay soo martay laba marxaladood ummaddan inay soo martay laba marxaladood tacbiir haddaad rabtana buuggaada diyaarso tacbiir haddaad rabtana buuggaada diyaarso هذه الجملة فيها بيان أن الأمة مرت على مرحلتين هذه الجملة فيها بيان أن الأمة مرت على مرحلتين هذه الأم هذه الجملة مرت فيها بيان أن الأمة أن الأمة مرت على مرحلتين كو مرحلة سليمة واحد ده مرحلة سليمة مرحلة سليمة وهي مرحلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرون المفضلة وهي مرحلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي والقرون المفضلة والقرون المفضلة التي شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها بالخيريه التي شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها بالخيرية التي شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها بالخيرية التي شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها بالخيريه سلمت من الشرك سلمت من الشرك سلمت من الشرك حتى يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب حتى يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب حتى يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لبو لبو لبو ثم لما بعد العهد ثم لما بعد العهد صار أكثر الأمة إلى ما صار إليه ثم لما بعد العهد صار أكثر الأمة إلى ما صار إليه أي من انتشار الشرك من انتشار الشرك والجهل وسائر البدع والمحدثات من انتشار الشرك والجهل وسائر البدع وسائر البدع والمحدثات labadaasi qiibood waa jumladan musanifku raxmatullaahi calayhi wuxuu ku tilmaamayaa jumladee uma lamaa saara calaa akthari lummati maa saara intaas waay uma lamaa saara calaa akthari lummati maa saara jumladaasi musanifku wuxuu ku ishaarayaa way haadihi اljumla jumladan musanifku wuxuu ku ishaarayaa haadihi aljumla jumladan fiihaa dhexdeeda bayaanun inuu yahay bayaan maxaa la bayaaninayaa ana alummata ummadda marad inay soo martay calaa marxalatayni laba marxalo ummadda haddi meysaan ummadee waay ummatulijaaba waay ummatulijaaba laga wadaa ummaddu way qaybsantaa ijaaba iyo dacwa hadda ijaaba ayaan maraynaa ana alummata ummadan marad inay soo martay calaa marxalatayn laba marxaladood inay soo martay ee ku tilmaamay ayaa ku ishaara musanifku marxalatun saliima marxalo oo badbaaday saliima ah shirki aan jirin bidco aan jirin saliim ay tahay ikhlaas uddiin bes ah tawxiid socdo wahiya marxaladaasini waa marxalat nabiyi sala allahu alayh waala ali wasalama waalquruun almufadala nebiga marxaladiisii iyo zamankiisii iyo quruun almufadala zamankoodii waay iyo quruun almufadala zamankood allatii quruuntaasoo shahida markaata kacay annabiyu sala allahu alayhi waala alihi wasalama laha quruunta ugu markaata kacay bilkhayriyati khayr khayrnimo inay khayr leedahay quruun mufadal maxaa laga wadaa asaxaaba wataabicuun wa atbaacu taabiciin saddexdaasi qarno waay saxaabada nebiga iyo taabiciinta saxaabada raaceen iyo atbaacu taabiciinta saddexdaasi qarno ee quruun mufadala la yihahdaa allatii taasoo shahida nabiyu markaa takacay nabiga sal allahu ala alihi wasalama hee laha ayada quruunta al he bilkhayriyaade bilkhayriya ugu markaa takacay bilkhayriya ugu markaa takacay wahadihi alquruun salimat wahadihi alquruun salimat quruuntaani way badbaaday quruuntaani wahadihi alquruun salimat quruuntan way badbaaday maxay ka badbaaday min ashirki shirk way ka badbaaday quruuntaas shirk way ka badbaaday xataa ya-isa ilaa uu quusto ashaydaanu shaydaan an yacbuda inay yacbudaan hu shaydaanka almusalluuna kuwii alla u dukanaayo fii jaziirati alcarabi carabta jaziiradeeda in hee asaga ku caabudaan ilaa ka quusto ayaa tawxiidka ee ayaa socday ayaa tawxiidka ayaa socday waay taas marka maxay tahay waa marxalad soo maa ummadda badbaadsanayd shirki waxyaabs waxyaabahaasi ka badbaaday uma qeybta labaad way labo waay labo hee marxaladii labaad waay uma kadib lamaa bacuda alcahdu zamanka markii fogaaday uma lamaa bacuda alcahdu zamanka markii uu fogaaday oo dheeraadayba saara akharu lummati ummadda badankeed wuxuu noqdayba ilaa maakii xaggiisii oo saara ilayhi xaggiis ay ahaaday oo ah min intishaari ashirki min intishaari shirki shirki faafitaankiisii ah iyo waljahli jahli faafitaankiisii ah iyo wasaa'ir lbidaci bidcooyinka antoodii kale faafitaankoodii ah iyo walmuxdathaati waxyaabaha lasoo dariyey faafitaankoodii ah quruunulmufadala gadaasheeda ayah intaasay dhaceenba marxalada hadda musanifka ka sheekeynaya marka waa tee tan dambe way soo maa tii hore waaba badbaadayba waay nebigaba alayhi salatu salaam wuxuu ugu markaa takacay bilkhayriya taasuu julmadan ku tilmaamayaa musanifka raxmat ullaahi calayhi uma kadib lamaa saara markii ahaaday calaa akthari alummati ummadda badankeeda korkeeda maa saara wixii ahaaday waay maa saara wixii ahaaday oo maxaa waay waxa gadaasha waxa ahaanaya isaga tilmaamayo waxaa waaye min intishaari shirki waljahli hee ayaa laga wadaa min intishaari shirki waljahli waay maa saara oo ah min intishaari shirki waljahli ayaa laga wadaa waayahay hee markii arrinka saas noqday adhara way marka soo socota fiiri adhara uma kadib lamaa saara markii uu ahaaday calaa akthari lummati ummadda badankeeda korkeeda maa saara wixii ahaaday hee adhara waa soo muujiyay lahum lilummati ummadii ashaydaanu shaydaan waayo shaydaan wuxuu usoo muujiyey shaydaanka hadda meeshaani waxaa laga wadaa hee yashmalu sha- shaydaan linsi wa shaydaan ljin shaydaan ljini wa shaydaan linsi wa shaydaanu hee hunaa yashmalu shaytaan ljini ama shaytaan aljini wa shaytaan alinsi shaydaankii jinka ahaa iyo shaydaankii insiga ahaa labadaba waa soo shamlinayaa maxaa dhacay shaydaankii jinka ah shubahooyin ayaa as u dejiyey shay- shaydaankii insiga ana kutubo ayaa isagana ka qorayba arrintaana kutubo ka alifeen waa ibdifaacayaanba warkan soo socdo hee sh- kan ins jinka ah waa u dejiyey shubahooyin midka kale insiga ah isagana kutuba u dejiyey kutubaba ka qorayba arrintan idan labadaba way soo shamlinayaan way soo galayaan adharan wuxuu usoo muujiyey lahum lilummati ummadii ashaydaanu shaydaan alikhlaasa ikhlaaskii lasoo sheegay hee fii suurati tanaqusi saalixiina saalixiintii nuqsaamintooda sawirkeeda ayaa us- ugu soo muujiyey maxaa laga wadaa haddii la dhaho ilaahay keligiisii ha la caabudo ilaahay keligiisii ha la baryo ilaahay keligiisii gargaar ha la weydiisto allaha keligiisii diinta ha loo saafi yeelo cibaadada iyo camalka markii la dhahaba hee waxay leeyihiin ha owliyada la diidan yahay owliyada ayaa la diidan yahay owliyada hee ma weynaynayaan owliyada inaad in la weyneeyo may diidan tahay owliyada in la ixtiraamo may diidan tahay owliyada in la gaargaar la gargaar weydiisto may diidan tahay owliyada ayaa ninkan dursan yahay ujeeda owliyada waxba lama ogol ninkan waa diidan yahay saas hee ayaa shaydaan u soo sawiray oo qof allaala qofkii ka hadloo ikhlaas hee wuxuu dhahayaa ninkan owliyada diidan yahay ma ogtiin horta saas way dhaha ayagana saasay dhaheen marka ma jirtaa mas ma jirto shaka kuma jirto saasay dhahayaan saasaa usoo muujiyey iyo wataqsiiri gaboodfal iyo gaabin fii xuquuqihim xuquuqi saalixiina saalixiintii xuquuqdoodii laga gaabiyo xaqi ayaga lahaayaan in aan la siinin oo laga gaabiyey hee ayuu usoo muujiyay inay tahay arrintaas towxiid keligiisi haddii mar laiskugu yeero waxay u tahayba ayaga in owliyadii hee la nuqsaamiyey xaqoodii aan la gudinin saasa u tusay u aamineenba saas ayaa ay u tuseen ay u aamin u tusay ay u aamineen ayagana yaa keenay saas shaydaanaa keenay ujeeda shaydaan ayaa keenay haddii alle keligiisii ha la caabudo la yidhaahdaba wuxuu usoo sawiray hortoodii usoo dhigay in laga hadlaayo owliyadii oo la- aan la ixtiraamaynin aan la weynaynaynin oo meel lagaga dhacayo xaqoodii dib loo dhigay oo dad aan jirin laga dhigay inay tahay ayaa usoo sawirayba qof allaale qofkii marka ikhlaasta ka hadlaayo way durayaan maxaa dhahay owliyadu diidan yahay wax kale ma ah kuwii owliyadu diidanayeen ay mogtahaada saas uu leeyahay yaa u sheegay warkaasi habaada shaydaan shaydaan yaa u sheegay taas waa mar marxalad marxalad labaad waa tan fiir wa adhara haddana wuxuu usoo muujiyey shaydaankii lahum ummadii ashirka shariig yeelada billaahi alla loo shariig yeelaayo fii suurati maxabati saalixiina saalixiinta jecelkooda sawirkooda ugu soo muujiyey iyo wa atbaacihim saalixiinta dadkii raaceen jecelkooda sawirkooda ugu soo muujiyey maxaa laga wadaa haddii la yidhaahdo hee owliyada istiqaafa ha la weydiisto owliyadu way fiican yihiin hala am- ha la baryo oo istiqaafa ha la weydiisto hee shardi iyo nader ha laga galo markii la dhaho maxay u arkayaan arrintaas inay tahay jecel la jecel yahay awliyada jecel la jecel yahay dadkii awliyada raaceen saas ayaa u tusaysaan haddana shirkigii ilaahay loo shariig yeelo wuxuu u tusay jecel la jecel yahay awliyada iyo dadkii raaceen ikhlaas ilaahay loo saafi yeelana wuxuu u tusay inay tahay awliyada in meel laga dhacay mana fahmin saana u tusay way qaateen ayagana shir ikhlaaskii ilaahay sidii u caddeeyey iyo shirkiga ilaahay sidii u caddeeyey qur-aanka ugu caddeeyey nebigu uu caddeeyey hee ayaa ka lee ayuu ka leexiyey oo wuxuu aadiyey in intaasi laga tago shirka ku dhacan sababtan ay tahay saalixiintii dhinacooda ugu imaaday wuxuu og yahay shaydaanka isaga waxaa weeye kii aabbaheena iyo hooyadeena ka soo saaray janno waaye soo ma shaydaan bani aadanka qaab qaabkii loo luminaayo wuu yaqaanaa waxay uga yimaaday dadki waxay jecel yihiin saalixiintii owliyada dadka inay jecel yihiin ayuu og yahay soo maha meesha ugu soo galay marka fursad waa isdhahay meesha ayaa ugu soo galay alimaam daarimi fii musnadihi wuxuu ku warinayaa alimaam addaarimi fii musnadihi wuxuu ku warinayaa alimaam addaarimi fii musnadihi wuxuu ku warinayaa inuu dhahay alimaam alawsaaci qaala alimaam alawsaaciy buu dhahay qorta qaala alimaam alawsaaciyu qaala alimaamu alawsaaciyu qaala ibliisu liwliyaa'ihi qaala ibliisu liwliyaa'ihi qaala ibliisu liwliyaa'ihi qaala ibliisu liwliyaa'ihi min ayi shayin ta'tuuna bani aadama min ayi shayin ta'tuuna bani aadama min ayi shayin ta'tuuna bani aadama علامة السؤال فقالوا من كل شيء فقالوا من كل شيء فقالوا من كل شيء فقال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار فهل تأتونهم من قبل الاستغفار فهل تأتونهم من قبل الاستغفار علامة السؤال فقالوا هيهات فقالوا هيهات فقالوا هيهات ذاك شيء قرن بالتوحيد ذاك شيء قرن بالتوحيد ذاك شيء قرن قرن بالقاف قرن بالتوحيد قال لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه لأبثن لان ألف لام ألف لأبثن لا لام يا همزة أو لان ألف لام لام لام ألف أه هم يو بثن باء يو ثاء يو نون لأبثن فيهم شيئا لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه قال فبث فيهم الأهواء فبث فيهم الأهواء فبث فيهم الأهواء وصحيح مسند الدارمي مجلة الكوات سدح بول صدن سدح بول iyo afartan iyo afar saddex boqol afartan iyo afar ayib maxaa way macnihiisi adarkan addaarimi raxmat ullaahi caleyhi fii musnadkiisi wuxuu ku leeyahay qaala alawsaaciyu alimaam alawsaaci wuxuu dhahay qaala ibliisu ibliis wuxuu dhahay liwliyaa'ihi ciidamadiisii waaye awliyada haddi meeshaan waxaa laga wadaa ciidamadiisii waaye asaga ciidamaduu leeyahay qaala ibliisu wuxuu dhahay liwliyaaihi owliyadiis wuxuu u dhahay min ayi shayin xaggee dhince ta'tuuna aada ugu tagaysaan bani aadama aadam ilmihiis aniga waxaan idin diray aadam ilmihiis inaad soo lumiysaan soo maa oo dhince waddadee waddadee ugu tagaysaan inaad lumiysaan waay waddadee ugu soo galaysaan waddadee hee ugu soo galaysaan waay min ayi shayin waddadee xaggeeda ta'tuuna ugu tagaysaan bi- bani aadama aadam ilmihiis faqaala- faqaaluu waxay dhaheen min kulli shayin waddo kasta way dhinac walba min kulli shayin dhinac walba oo waddo kasta xaggeeda ugu imaanaynaa faqaala wuxuu dhahay ibliiskii fahal ta'tuunahum u tagaysaan min qibali listigfaari dhinaca istigfaarta xaggeed waddadii istigfaarta looga diida inay dembi dhaaf ilaahay weydiistaan looga celinaayay hee meeshaas ma ugu tagaysaan fahal ta'tuunahum ma u tagaysaan min qibali listigfaar faqaalu waxay dhaheen hayhaata way fog tahay hayhaata ay hee baciid waay way fog tahay Da- in dhinacaas aan ugu tagno way fog tahay maxaa dhacay daaka kaasi shay-un shay way buu dhahay istigfaarta waa shay oo qorina lala xiriiriyay bitawxiidi tawxiid qofkii tawxiid ilaahay u qiro dembigiisa waa la dhaafayaaba muwaxid hadduu yahay dembi dhaaf waa ilaahay waa weydiisanaya waay marka kaas daaka waa shay-un qorina bitawxiid lala xiriiriyey qaala wuxuu dhahay marka saas miya haa anaa og buu dhahay haye la abuhanna walle waan dirayaa oo waan dirayaa buu dhahay fiihim dhexdoodii shay ana u diraa waa daartay ma jeeda la abuhanna walle waan dirayaa fiihim dhexdoodii shay ana u diraa oo laa yastakfiruuna allaha ilaahay dembi dhaaf aan weydiisinaynin ayaga minhu shaygaas haggiisii ma jecla asaga bani aadamka cidow u yahay soo ma walle waxaan u dirayaa shay ayaga ilaahay dembidhaaf aan u weydiisanaynin markii ay sameeyaan dembidhaaf ilahay aan u warsanaynin ayaga aan soo xasuusanaynin inay dembidhaaf weydiiyaan haye muxuu dhahay marka qaala wuxuu dhahay fabatha wuxuu u diray ibliiskii fiihim bani aadamkii xaggiisii alahwaaa hawadii ayuu u diray ahwadii shahwaadkoodii ahwaadoodii ayuu u diray qofka haddii hawadiis iyo ku dhaco u raaco mas isma dhahayo demba gashay isma dhahayo wixii dhan hee waa la fiican yihin lahay soo ma maba dembi dhaafa ma soo xasuusanayo in waxaas asi ku jiraba uma malaynaya inay qaldan yihiinba qaar ka mid ah ilaa wixii ilahay u naxariisay mooyaane shaydaankana waxaan soo maray mata- meesha madaakhil madaakhil oo dadka ka soo galay saddex shay mid kamid ah inuu yahay soo ma maxaa ka mid ah shahwa hawaadkii hawadii waay ujeeda meesha ka soo galaa meesha ayaa ka soo galayaa idan wuxuu ka soo galayaa hee saalixiintii jecelka la jecelaanayay hee ayuu ku soo galay waddadaana fiiri hadda meeshaasi ay ku soo galay ayib marka qof allaala qofkii oo saa- ee, ilaahay ikhlaaskiisii ha loo sameeyo uu dhaho wuxuu u tusay qof allaala qofkii saas dhahaya in kaga dhacay meel saalixiintii qof allaala qofkii hee saalixiinta ha loo yeerto uu dhahana wuxuu u tusay inay yahay kaas nin awliyadii jecel soo ma saasuu u tusay saasna sax ma aha bal awliyada alle waa la jeclaanayaa Ma lakum? awliyada waa la jeclaanayaa asalkeeduna noo imaan doonaa awliyada waa la jeclaanayaa waay qofkii awliyada necbaado halis way oo inkiro muslimamaa waa gaalo noqonaya muslimaha waa gaalo noqonaya nabigeena alayhi salatu salaam dadka saalixiinta ah in la ixtiraamo la jeclaado oo darjadoodii hoos aan loo dhigin meel ilaahay dhigay aan laga hoosaysiinin meel alla dhigayna aan laga saramarinin hee waana amray nabigeena alayhi salaatu wasalaam nebi wuxuu leeyahay kamaa thabata halkan hadiida ku gabagabeynayna insha allah kamaa thabata cinda abi daawuud كما ثبت أما ثبت عند أبي داود ثبت عند أبي داود بإسناد حسن ثبت عند أبي داود بإسناد حسن من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من إجلال الله إن من إجلال الله تعالى ina min ijlaal اllahi tacaala ikraama di shaybati اlmuslim ikraama di shay- di ashaybati اlmuslim ikraam di shaybati اlmuslim وحامل القرآن وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط وإكرام ذي السلطان المقسط وحاصغا عند أبي داود بإسناد حسن سند حسنة من حديث أبي هريرة حقيسي من حديث أبي موسى حقيسي رضي الله عنه قال إنه رهب موسى الأشعري قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من إجلال الله إلهي وينيتيسي وحا كمي أيو كمي دهاري إن من إجلال الله إلهي وينيتيسي أيو كمي دهاري تعالى سريع محاكمة ده ikraama dishaybati almuslimi qofka cirada u saaxiibka ah oo muslimka ah ixtiraamkiisii qofka cirada u saaxiibka ah muslimka ah ee qofka muslimka ah oo cirada u saaxiibka ah karaamayntiisii iyo waxaa min alqur'aani qur'aanka qofka ximbaarsan karaamayntiisii kaasoo hayri lhaali fiihi qur-aanka aan ku xadgudbaynin dhexdiisa quluw aan ku samaynaynin waljaafi canhu gaabiinna xaggiisaan ka samaynaynin iyo wa ikraama di sulطaani awood iyo madaxtinimo midka u saaxiibka ah karaamayntiisii almuqsidi cadaalad samaynayo intaas in la karaamayo waxay ka mid yihiin min ijlaal illah ilaahay weynayntiisii darjadoodii koraa loo qaaday soo maha xaqiiqatan saalixiinta hee darjadoodii kora loo qaadaya meeshii ilaahay ugu talagalay in lama dhaafsinaya waa la jeclana waa la qiimaynayaa waa la weynaynayaa laakiin hee lama caabudo cibaado shaga kuma laha annaga waan idinku waafaqsannahay owliyada iyo saalixiinta in la karaamaynayo la weynaynaayo la qiimaynayo laakiin waxaan idinku khilaafsannahay in la caabudayo cibaadayaas kale allah tabaaraka wa tacaala ikhlaasyaas kale allah ma aha in wax laga siiyo alla keyrkiisii asaaba diidayba qur-aankiisaana ku cadeeyey wax badan waay wax badan saasoo marka fiiri uma kadib lamaa saara markii uu ahaaday calaa akari lummati ummadda badankeeda maa saara wixii ahaaday adhara waa soo muujiyey lahum lilummati ummadii ashaydaanu shaydaan alikhlaasa ikhlaaskii wuxuu ugu soo muujiyey fii suurati tanaqusi saalixiina dadkii saalixiinta ahaa nuqsaamiintoodii sawirkeed iyo wataqsiiri gaabina gaboodfal fii xuquuqihim xuquuqi saalixiina saalixiintii xuquuqdooda in laga gaabiyo saas ayaa ee ugu soo muujiyay ikhlaas markii la sheego waxa uga dhigay in saalixiinta hee meel lagaga dhacay wa adharaas shaydaankii waa soo muujiyey lahum ummadii ashirka shariigyeeladii bilaahi ilaahay loo shariig yeelo wuxuu ugu soo muujiyey fii suurati maxabati saalixiina saalixiintii jecelkooda sawirkeeda waay haddii shirki loo sameeyaba waa la jecel yahay ee dhahayaan iyo wa atbaacihim atbaaci saalixiina saalixiintii dadkii raacay jeceelkoodii ee wuxuu ugu soo muujiyey ee haddii loo sharig yeelo hey wuxuu ugu soo muujiyey jeceelkoodi inay taas tahay sharigeelidaasba in jeceelkoodii ay tahay saas ugu soo muujiyey saasna sax ma aha way galdan tahay sooma maxaa yeelay ayaga waa la jecelana laakiin saalixiinta waa la jecelana laakiin shirki looma sameeyo ikhlaas markii laga hadlo inaad ka qaadatid sawir in loo la dhaleecaynayo ow lisaalixiintii shirki markii ilaahay qaarkiisii saalixiinta loo shariig yeelana aad sawir ahaan u qaato in la jecel yahay haddii loo shariig yeelo waa la jecel yahay ilaahay haddii loola shariig yeelo waa la jecel yahay haddii ayaga loo diido ikhlaaska ilaahay keligiis la siiyona waa la neceb yahay inaad dhahdo waa fikrad ka timaaday ibliis wallahu subxaanahu wa tacaala